dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiinba meel walba joogtaan iyo si walba maqalkaiyo gudiin soo gaarayaba kuna soo dhawaada barnaamijka xulashada waraysyada oo hadahan oo kale aad maqashaan habeen weliba marka laga reebo habeennimada jimcada ah
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
mar kale kulan wacan oo wanaagsan kuna soo dhowaada qodobada aad ku maqli doontaan caawa barnaamijka xulashada waraysiyada ee raadhiyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay wuxa uu ka hadlay shirkii garoowe iyo arrimaha galmudug xog ku saabsan ayaan idiin haynaa goordhowe aad maqli doontaan roobab sababay khasaare nafeed ayaa waxa ay ka deeen qaybo ka mid ah gobolka bari ee maamulka puntland waad maqli doontaan dhegeystayaal waad maqli doontaan saaxiib yaal goordhow gaadiidleyda magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalintii labaad aan shaqayn kadib amara ay soo dul kadib amare ay duldhigeen maamulka gobolka iyo xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaasi xog ayaan idinkaga haynaa ayana barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaad kaloo saaxiib yaal aad barnaamijka ku maqli doontaan booliska soomaaliya oo soo xirxiray in ka badan labaatan ruux oo shabaabnimo ku oodeysan goordhow ayaad maqli doontaan dhegeystayaal waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada midooda afrika waxaa la sheegay in loo kordhiyey mudahowleedkeedii ay ku joogeen qaybo ka mid a mudahowleedkoodii ay ku joogeen soomaaliya xog ku saabsan ayaad goordhow maqli doontaan haddii allaha awood xog ku saabsan ayaad maqli doontaan saaxiib yaal waxaad kaloo maqli doontaan dagaal culus oo dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaab qaybo ka mid ah gobolka gado khasaare ayaa jira barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xogo ku saabsan dhanka kale qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka gado ee deegaanada maamulka jubbaland dhanka kale deegaanada maamulka jubbaland shacabka ku dhaqan waxa ay ka cabanayaan diyaaradaha diyaaradaha dagaalka kenya oo ka geysta duqeymo aan loo meel dayan xog ku saabsan ayaan idiin haynaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaad kaloo maqli doontaan kulanka kulanka golaha wasiirada maamulka puntland oo maanta ka furmay magaalada garoowe maxaa looga hadlay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maamulka somalilan ayaa joojiyey shidaalkii kaga imaan jiray wadamada dariska ah wasaaradda ganacsiga ee maamulka puntlandna waxa ay ka hadashay arinkaasi xog ku saabsan ayaan goordhow idiin soo gudbin doonaa saaxiibyaal qodobadaa iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan caawa barnaamijkeena haddii allaha awoodale laga helo waa mar kale iyo barnaamijkii xulashada waraysyada
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho dhiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yahoon qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
mar kale kulan wacan oo wanaag mar kale kulan wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba meel walba joogtaan waa habeenimo khamiis ah jimcana ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay toban iyo lixda bisha shanaad sanadu waa laba kun toban iyo sagaal madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu si adag uga hadlay shirkii natiijo la-aanta kusoo dhammaaday ee lix cisho ee lixda cisho ka socday magaalada garoowe ee maamulka puntland waxa uu si gaara uga hadlay qodobadii khilaafka qodobadii khilaafka dhaliyey iyo arrimaha galmudug madaxweynuhu waxa uu soo hadal qaaday sababta shirkaasi oo u fashilmay iyo halka ay isku mari waayeen madaxda maamul goboleedyada iyo weliba madaxda dowladda soomaaliya ee ku sugnaa muddada lixda cisho ah magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland shirkii garowey aan hadda uga nimid laba casho ka hor kuma dheeraanayo shirkaasi shirkaasi wuxuu ku soo dhammaaday runtii wax wanaagsan lama rabo wax daran in la sheego ummadda soomaalida waa in loo sheego wax wanaagsan waxa wanaagsanna waxay ahayd in madaxda qaranka isu timaaddo inay tashato inay wada hadasho inay iscadool xaarato haddii ay jirto cabasho in laisu sheego annagu waxa aan soo jeedinnay in shirkaasi looga hadlo arrimaha amniga bacdamaa amniga uu noo yahay muhiimadda koowaad ee dowlad goboleedyada madaxdoodana ay qayb ka yihiin arrintaasi waana lagu diiday waxaa la yidhi waxaa laga hadlayaa marka hore siyaasadda ha laga heshiiyo ma xuma siyaasadda in laga heshiiyo macnaheedu waxay tahay waa dood furan iyadoo ay saas tahay dood furan umaynan daynin waxaan qaadannay mawduucyo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo markii aan meeshii isugu nimid oo la yidhi waxaa laga hadlayaa siyaasadda guud ee dalka iyo sidii loo wada shaqayn lahaa waa arrin fiican wey waa la iscaloo xartay waa la wada hadlay qof walba fakarkiisuu maaragtay keenay waa kala qaadanay fakarradii prime ministerku wuxuu keenay qorshihii iyo wixii loo baahnaa in laga hadlo wuxuu keenay dhowr shuruuc hindisa sharciyeedyo loo baahan yahay inaan kala tashan iyaga oo go'aan wadaneed laga gaaro waxay ku bilaabeen waxaa loo baahan yahay madal iyo forum ayaa loo baahan yahay ma xuma in la wada tashado laakiin foorumku muxuu ku dhisan yahay mi structure ayuu leeyahay hadduu structure leeyahay waa inuu sharci leeyahay maxaa yeele structure hadduu leeyahay waa inuu guddoomiye leeyahay waa inuu secretary leeyahay annagoo tix raaceenna dastuurka qodobkiisa konton iyo labaad oo ka hadlaya xiriirka wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo laakiin meel ay kaga taallo golo in la sameeyo kuma ay jirto marka waxaan ku talinnay in mar walba laisu yimaado annagoo wada tashanayna laakiin aan la samaynin madal maxaa yeele madal waa la soo arkay hadday wanaagsanayd iyo haddaysan wanaagsanayn labadaba arrintaasi waan ugu yar adkaatay waxaan u gudubnay doorashooyinka doorashooyinka waxay qabaan walaalahay waxay qabaan in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo hadda doorashadan waxaa looga hadlay baydhabo oo si fiican looga munaaqashooday kulligeenna aan wada siixnay modelkii electionkaas uu noqon lahaa wixii technicality ahna waxay u taallaa golaha shacabkae u taallaa golaha shacabkana iyaguna waxay ku leeyihiin dowlad goboleedyadu dad matalaya wixii loo baahan yahay in la bedelo waxaanu ku nidhi halkaas ha laga saxo annagu haddii aan keennay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ummadda soomaaliyeedna aan awooddoodii aan gacantooda ku soo celinayno wixii hadda ka dambeeya waxaa iska leh sharciyeenteeda golaha shacabkaa iska leh idinku bacdamaa aad ku leedihiin wakiillo u soo sheega wakiilladiinna sida ay wax idinla tahay la wadaaga arrintaasna xoogaa way nagu yar adkaatay waxaan u gudubnay arrin kale oo ka jirta galmudug arrinta galmudug waxaa ee, aanu ku talinnay ee, in wa- ee, dib u heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama wakhti kororsi waxaanu ku nidhi wakhti kororsi ee, waxaa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedyadii kulli waa nugu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nugu raacay laakiin markii uu ta- tashi geliyey waa isbeddelay annagu ujeeddadeen waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad og tihiin waxyar kaftan aan ku darsadee sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex broses yuu maraa saddex faysis saddex wejuu maraa weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado uu lugihiisa ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado stageka labaad ama wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiisa cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday u u xun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yidhahdaa qaybta saddexaad waxaa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhagaysannay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda joyceku qofku markuu meel yimaado uu yidhaahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo joyceka isagaa iska leh isagaa iska leh inuu qaato daawadii inuu diido laakiin haddii lidin yidhi galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin wakhti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi broses la galo election saas looga gudbo walaalayaal walaalayaal wakhti ku ku darsasho iyo wakhti kororsi ama extension een, runtii wax wanaagsan ma aha waxaana loo baahan yahay haddii wakhti qof walba la doortay wakhti uu weeg yahay hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro Ha- ma doonayno hal maalin in lagu daro maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro waxay fur- waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha saas darteed ma aha wax qof gaar ah loogu dan leeyahay laakiin waa inay noo noqoto xeer hadday tahay dowladda federaalka inaysan waxba ku darsan hal maalinna ku darsan hadday tahay dowlad goboleed hal maalin inaysan ku darsan qof alla qofkii markaas doonaya election uu ka qayb galo ha ogaado wakhtiga saxa oo electionka jira uu isku diyaariya marka ummaddana kalsooni dhexdooda waayahay kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlayey shirkii magaalada garoowe ee natiijo la-aanta kusoo dhammaaday iyo arrimaha maamulka galmudug barnaamijkii xulashada waraysyada ayaad la socotaan
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qof weliba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yahoon qofiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay
roobab sababay khasaare nafeed ayaa waxa ay ka deeen qaybo ka mid ah gobolka bari ee maamulka puntland gelinkii dambe ee maanta waxa ay roobabka guga ay si aad ah uga deeen deegaano ka tirsan gobolka bari ee puntland halkaa oo ay sababeen khasaaro hantiyadeed iyo mid nafeed intaba sida ay sheegeen dad ku sugan deegaanada uu roobkaasi ka daayay deegaanka wacye oo ka tirsan gobolka bari ee puntland waxa uu ka mid ahaa deegaanada uu saameynta ku yeeshay roobka waxaana maamulka deegaankaasi ay sheegeen in roobka ay ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba isugu jira gudoomiyaha deegaanka waaciye ee gobolka bari ee puntland isaaq aadan xasan oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in roobka ay ku geeriyoodeen saddex caruur ah sidoo kalena uu qaaday xoolo fara badan oo ay lahaayeen dadka reer guuraaga ah ee ku sugan deegaanadaasi ilaahay ummadda waa soo qoobi waa qaboojiyey roob fiican baa muxuu ahaye da-ay roobkuna wixii waaciye bari ka xiga buu u badan yahay xagga muxuu ahaaye karkaarka iyo xagga waqooyi buu u badan yahay wixii bari waaciye laana ka xiga dhinaca xagga qardhoos roobku aad buu u yar yahay marka alxamdulillah rabbil caalamiin roob fiican baa da-ay dee dhibaatooyin yarwna waa waa dhexeenoo dee nimco walban nusqaanteed leh meel degmada waxay hoos timaada oo tuulo qiyaasame toga ayaa roobki wuxuu kula tegey muxuu ahay reer dhowr reer buu kula tegey adigu dad badan baa xoolihii uu ay ka leedeen oo ka dhammaadeen waxaa ugu darnaa hal reer baa waxa uu kala tegey saddex caruura iyo xoolahoodii dadka waxaa u kala hay qaar buu xooli kala tegey qaar buu dad kala tegey laakiin masiibada ugu badan waxaa reerkaas oo saddex wiil uu kala tegey saddexdii wiilna meydkooda insha allah soo helay waaciyaan lagu aasay khasaaraha ugu weyn intaasi ahayd codkaasaad maqlayseen wuxuu ahaa isaaq aadan xasan oo ah gudoomiyaha deegaanka waaciye ee gobolka bari ee maamulka puntland oo ka hadlayay roobab sababay dhimasho iyo dhaawac oo halkaa gelinkii dambe ee maanta ka da-ay
dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yahoon qofiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay
gaadiidleyda magaalada jowhar ayaa maalinkii gaadiidleyda magaalada jowhar ayaan maalinkii labaad shaqayn sababa la xiriira amar sababa la xiriira amara ay duldhigeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo ururka al-shabaab gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya magaalooyinka muqdisho iyo jowhar ayaa maalintii labaad waxay yihiin kuwa aan shaqayn kadib markii ay shaqajoojin ku sameeyeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe amarkan ayaa yimid kadib markii gaadiidleyda ka shaqaysa deegaanada maamulkaasi qaarkood ay diideen in talaadadii lasoo dhaafay ay garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ay geeyaan dad qayb ka noqon lahaa soo dhoweynta madaxweynaha maamulka hirshabeelle xilligaa oo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare uu ka yimid magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland oo uu uga soo qayb galay shirkii natiijolaanta kusoo dhammaaday gaadiidleydan ayaa la sheegay inay sababta ay u diideen in ay qaadaan dadweynaha soo dhoweyn lahaa madaxweynaha hirshabeelle ay tahay kadib markii ay hanjabaado kala kulmeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaan doonaynaa marka inay naga qaadaan culeyska ay nagu dul haayaan dadkan waa dad iska baahan oo masaakiina oo baabuurtaan ku shaqaysta oo ku xamaasha haddii saddex biri iyo wax ka dambeeya oo meel uu ku ogyahay xirigu aan la ogeyn sii xiraadaanna waxaa laga yaabaa in dad yani mataqaanaa baahi u qabay oo baabuurtoora waxay soo shaqayso ku noolay ay u baaba'aan amba yani mataqaanaa waxay cunaan waayaan dadkii yani loogu xamaali jira waxaa ka mid ah gaadiidkan gobolka shabeellaha dhexe ka shaqeeya nahay gobolka banaadir aan tagnay waxaa amaraan lagu soo rogay inaysan gaadiidkii oo shaqay karin waxaa nagu soo rogay maamulka gobolka maxaa yeele dhibaatada jirta waxaa ugu horeysaa ka mid ah maamulka hadduu gaari wato gaariga amnigiis wax sugaya malaha wax laisku haysto waxaa waaye ilaa waxuu ka bilaabta buuqa eelboorka madaxweynaha waaraa soo degaayo eelboorka la aadaan lahay culays meesha ugu badan oo ka bilaabto waa meeshaas baabuurka eelboorka aado inuu safar galo ma laga yaabo ku adag tahay dhibaatadana haysaa taas ka mid gaadiid badanaa maqan amnigeena wax sugaya male boosteeja sidaas daraaddeed nalaga xiri dhaqaalaan bixinaa anaga mil ilaa u boqolaan jidka ku bixinaa boosteeja xiritaan lagu soo diray shacibka waa kamas hortayna wada tuuran yihiin sidii ay ku bixi lahay ma lahay maanta waxaa la samaynaa moota la raacay balcada lagu tegay mootada kadib baabur qofka qaadana qarashka waa ku badana kulleed waxaan ku codsanaynaa in arrintan wax laga qabto saaki waxaan u socdaay waxaadee jooga boosteejada jor waxaan u socday magaalada muqdisho waxaadee dhacday maanta kula saddex ina adag wax gaadiidoo dee dhaqaaqabo inaan dee la waayo waayahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah gaadiidleyda gobolka shabeellaha dhexe oo ka cabanayay amare ay ku soo rogeen xubno ka tirsan al-shabaab iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe barnaamijkii xulashada waraysiyada ayaan bartamaha kaga jirnaa
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
booliiska soomaaliya waxa ay soo xireen in ka badan labaatan ruux oo shabaabnimo ku eedaysan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen in ka badan labaatan ruux kuwaasi oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in dadkaasi ciidanka booliiska ay ka soo xireen qaar ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho islamarkaana ay dhowaan sharciga horgeyn doonaan taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sakiye xuseen ayaa waxa ay sheegtay in dadka lasoo qabqabtay uu ka mid ahaa ruux gaari qof shacab ah uu leeyahay qarax ku soo xiray ciidamada amnigii kaashanaya shacabka soomaaliyeed waxay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka waxaana ka soo hooyey horumar la taaban karo sidoo kale howlgallada ciidamada waxaa u suura gashay inay soo qabtaan lawaatameeyo eedeysane oo lagu tuhmaayo inay ka mid yihiin argixisada haddana waxaa lagu wadaa nidaamka baarista maanta taariikhda ahayd lix iyo tobanka bisha shanaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa ciidamada amniga toogteen xubin ka tirsan al-shabaab kadib markuu dhaawacay suuqa bakaara ku dhaawacay askari ka tirsan dowladda sidoo kale ciidamada amniga waxay gacanta kusoo dhigeen dhagarqabo ka tirsan argixisada al-shabaab xayaah qarxa ku xiri gaari uu lahaa qof shacab kaasoo ku qarxay wadada maka almukarama waayahay barnaamijkii xulashada waraysiyada ayaad la socotaan
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qaribay
wararka laga helayo deegaana ka tirsan gobolka gedo ee jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal culus uu dhex maray ciidamada al-shabaab dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ay wehlinayaan ciidamada itoobiya oo qayb ka ah midowda afrika ee amisom deegaanada uu dagaalkani ka qarxay ayaa waxaa la sheegay inay ka agdhow yihiin islamarkaana ay hoos tagaan xarunta gobolka gedo ee garbaharey sida uu sheegay gudoomiyaha degmada ceel waaqe ee gobolka gado waxaa jira khasaare soo gaaray ciidamada dowladda soomaaliya waxaa uuna sheegay inay jiraan saraakiil ay waxyeello ka soo gaartay dagaalka dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya
halkaas waxaa ka dhacay digaal fara badan oo gacmaha la soo gurtay rag badan saraakiil badan iyo ciidan badan waa waa ku dhinteen saan wararka xogta xogta ku hayo laakiin iminka mar dhow waa la furay haddii alla idmo waxaan jeclahay inaan fursad isasiino lahayn waxa xaqiiqada meesha ka dhacday inta dhimasho iyo inta khasaare meesha ka dhacday inaan aan soo koobo waa tahay gudoomiye waa tahay aad u mahadsan tahay meesha dagaalka uu ka dhacay waa meelma
meesha waxaa weeye kubis ayaa la dhahaa oo waa turo barwaaqo meesha loo yaqaana kubis waa tahay yaa ku sugnaa meesha dagaalka uu ka dhacay sugnaa waxaa ku sugnaa xarakatul xaraamiya shabaab waa gartay ciidanka dowladdana way weerareen waa gartay ciidamada dowladda meesha ku weeraray qaab noocee u dhaceen marka
qaabka ay wadaan ciidamada dowladda xal habeennimo ayay guuro meeshaasi ku tageen ciidamadii ciidamo aan saas u badnayn oo ayaa meesha galay shabaabkana meesha aad iyo aad bay ugu xoogganaayeen ciidamadii markaa xabad baa ku bilaabatay muddo badan bay socotay rag baa rag baa dhintay oo saraakiishii ciidanka wadani ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga waagaas ku bariyey waagaas kugu bariyey isla habeennimada goobad baa meesha yaa gaaray haddi meesha nimanka waa meel ay ku ilmaqaleen digaal gacmaha leysa galo lagu hubtaa meesha ka dhacay waxaa ku dhintay aan waxba loo Aha, waxay sheegtay in meesha uu ku dhintay eh, sarkaal ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka militariga ee dagaal ku qaaday farsamo ciidamada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi ha marka hore way jiraan arrintaas way jirtaa dhanka kale goor sii horeysay waxaan qadka telefoonka ku waraystay waryahan rediyo cadaado ee gobolka gado yaxya cabdirasaaq soofe waxaana uu iiga warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo xaaladdu hadda sida ay tahay waa mahadsan tahay ee, dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya ee ka howlgala degmada garbaharre ee xarunta gobolka gado ayaa ka dhacay duleedka magaalada garbaharre ee xarunta gobolka gado dagaalkaasi waxaa u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab ee, marka hore dagaalka waxa uu ku bilowday ciidamada dowladda oo saan ama ee, howlgal ka waday ee, dhanka waqooyi meel labaatan kilomitir kaga beegan degmada garbaharey dagaalkaasi oo markii dambe sii xoogeystay ayaa keentay in ciidamada amisom ee kuwa itoobiya iyo kuwa xooga dalka ay kasoo gurmadaan magaalada garbaharey islamarkaana ciidamadii halkaasi ku dagaalamayay ay gaaraan khasaare ayaa jiro dhimasho iyo dhaawac ee, ka dhashay dagaalkaasi ee, inta la xaqiijiyey ciidamada dowladda saddex askari ayaa ka dhimatay inkastoo aanan ogeyn ee, tirada rasmiga ah ee ee, dhimashada ciidamada amisom sidoo kaleeto waxaa jira ee, dhimasho soo gaaray dhanka iyo ee, al-shabaab inkasta oo tiraac cayimana iyagana aan laga haynin dagaalkaasi waxa uu ka dhacay duleedka magaalada garbaari oo uu soo gabagaboobay dhimasho iyo dhaawac intaas leeg ayaana ka dhacday yahye ma ognahay goobtii hadda cidda ku sugan ciidamada dowladda iyo al-shabaab Ee, meesha awal hore waxaa u sugnaa ee, al-shabaab ciidamada dowladana howlgal ayay meesha ay ku tageen dib ayayna ugu laabteen xarunta magaalada garbaharey marka taasi waxay ka dhigan tahay in ee, meeshii ay dib ugu soo laabteen al-shabaab inkastoo ay saraakiil u hadashay ciidamada dowladda ay sheegayaan in ay la wareegeen balse ee, maqribadii ee, aan la hadlay ee, saraakiisha ciidanka ayaa waxay ii xaqiijiyeen in ay dib ugu soo laabteen ciidamada saldhiggii awal ay ka tageen ee, xarunta magaalada ee, garbaharey waayahay kaasi wuxuu ahaa yaxya cabdirasaaq soofe oo ah wariye ka tirsan rediyo cadaado oo goor sii horeysay qadka telefoonka iigu warramayey islamarkaana aan ka waraysanayay xaaladda deegaanadii maanta ay ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yahow qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo
dad shacab ah oo ku dhaqan deegaanada uu ka harimiyo maamulka jubbaland waxa ay ka cabanayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya kuwaasi oo duqaymo joogto ah ka fuliya qaybo ka mid ah gobollada uu ka arrimiyo maamulka jubbaland waxa ay sheegeen shacbiga ku dhaqan deegaanada maamulka jubbaland in duqaymo aan loo meeldayan ay fuliyaan diyaaradaha dagaalka ee laga leeyahay dalka kenya kuwaasi oo inta badan sababa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaara shacabka ku dhaqan deegaanadaasi
idindhaynin hariisii xalinkaa bixin baa dhacaysay aan loo maldagaynin maalintii saddex iyo labaatanta soo guud labaatan iyo kowda oo soo soo guudagaleen ciidamadan amkan guusaha kasoo baxayay xarun hormuud ay leedahay idintaa faransiya sanadkaadiso ayaa dadka ku joogay waxay yidhaahdeen hala dumiyo hala dumiyo marka haddaan la duminin la dumisanaybaansiasadii haddaan la dumin waa darayn ay yidhahdeen arrintii baan isku warsanay markaasi waxaa hadlaayay nin jubbaland sheeganayo sarkaal sheeganayo soomaaliya ayaa hadlaayay talaatinka kale siyaasiina weli jirtay marka halkiiwaas warsanay lama ducay karaansimaoontahay maxaa yeelay dad baa jooga bulshaan hadda baad kasoo baxdeen wayla shaqaynaysay abtaageerayseen maanta dadweynihi haddaad tiraadaan waxaa la joogaan kuyihi shabaab miyaad duqaynaysaan baan kuyidhi ardayda duqaynta ayada marka qaab baan u aragnay waxaan kala socdaa ugu dambeyn habeenkii xalaytaa duqayn baa dhacaysay aan loo maldagaynin maalintii saddex iyo labaatanta soo guud labaatan iyo kowda oo soo soo guudagaleen ciidamadan amkan guusaha kasoo baxayay xarun hormuud ay leedahay idintaa faransiya sanadkaadiso ayaa dadka isku joogay waxay yidhaahdeen hala dumiyo waayahay kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka degan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka jubbaland oo xaqiijinayay cabashada shacabka ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka jubbaland
dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugan tihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo
dhanka iyo magaalada garowe haddii waayahay dhanka iyo magaalada garowe ayaan aadi doonaa magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland maanta waxaa ka furmay kulanka golaha wasiirada ee maamulka puntland arrimo fara badan ayaa looga hadlay waxyaabihii looga hadlay kulanka golaha wasiirada ee maamulka puntland waxaa saxaafadda u aqriyey afayeenka cusub ee madaxtooyada maamulka puntland tahay lixii tobanka may labada kun iyo sagaal iyo toban shirka golaha wasiirada ee dowladda puntland ayaa qabsoomay oo uu shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo u weheliyo madaxweyne ku-xigeen axmed cilmi cismaan axmed karaash shirka waxaa maanta looga hadlay arrimo dhowr ah waxaa ka mid a xaaladda amni ee dalka wasaaradda amniga ayaa soo bandhigtay in xaaladda amni ee dalku ay aada u wanaagsan tahay lana sii wadi doono adkeynta amniga shirka waxaa laysku waraystay oo laga hadlay shirkii wadatashiga ahaa ee dhowaan kusoo dhammaaday garowe madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa golaha wasiirada la wadaagay oo uga warbixiyey shirkaasi iyo siduu u qabsoomay iyo waxyaabihii looga hadlay waxaana madaxweyne deni uu sheegay in ujeedka shirkaasi ay dowladda puntland u qabatay ay ahayd inay puntland doonaysay in laysku soo dhoweeyo guud ahaanba madaxda soomaaliyeed si loo midoobo oo laysugu soo dhowaado si looga gudbo carqabadaha iyo carqaladaha hareeyey guud ahaanba dalka soomaaliya waxaa shirka golaha wasiirada ee dowladda puntland sidoo kale maanta looga hadlay oo layska waraystay xaaladda roob ee gobolada puntland roobka da-ay saameyntuu yeeshay iyo haddii uu jiro khasaare u geystay waxaana golaha wasiirada ee dowladda puntland ay go-aamiyeen in guddi loo saaro dayaxtirka buundada laag oo ah meel halbowle ah oo isku xirta guud ahaan ganacsiga soomaaliyeed gaar ahaan ganacsiga gobolada puntland shirka waxaa looga hadlay arrimaha imtixaanaadka shahaadiga ah ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo toban wasaaradda waxbarashada ayaa soo bandhigtay diyaargarowgii ugu dambeeyey ee loogu jiro imtixaanka shahaadiga ah ee puntland ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo toban oo la filayo inuu qabsoomo maalinta sabtida ah waxaa shirka laga sheegay sida loo diyaargaroobay kadibna golahu oo uu hogaaminayo madaxweyne siciid cabdulaahi deni waxaa la faray dhammaan laamaha amniga iyo heer degmo iyo heer gobolba inay wasaaradda waxbarashada kala shaqeeyaan fududaynta qabsoomidda imtixaan taabagala iyo ilaalinta iyo adkeynta amniga imtixaanka waxyaabaha kale laga hadlay waxaa ka mid ah arrimaha xajka golaha wasiirada ee dowladda puntland waxaa ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya iyo xafiisyada kale ay khusayso in puntland ay hesho qoomdadii ay ku lahayd xajka sanadkan aad iyo aad ba mahadsantiin
waayahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland ee magaalada garowe
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarine waayahay guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow intaa waxaa ku eg barnaamijkii xulashada waraysyada oo caawa idinkaga imaanayay raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jile xasan axmed maxamed ayaa farsamaynaya tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waa bahdi raadiyo cadaado idinle sidaa iyo amaana allah
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon